iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir diyaarad uu la socday lagu xanibay dalka jabuuti ayaa waxaa arrintaasi iyaduna goor dhoweyd ka hadlay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi agaasime cabdirashiid maxamed xaashi ayaana si cad isagu u sheegay in dowladda jabuuti ay garoonka diyaaradaha ee jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba saraakiil kale oo qayb ka ahaa safarkiisa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka xun tahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ee dowladda jabuuti ay garoonka diyaaradaha jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba saraakiil kale oo soomaaliyeed oo wehlisa ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi afhayeenka ayaa intaasi ku daray in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo fahad yaasiin uu ka qaybgeli rabay shirka amniga qaranka oo lagu waday in maalinta barita ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bishan sebtembar uu ka qabsoomo magaalada muqdisho dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti eliyas dawaale ayaa isaguna bartiisa twitterku wuxuu ku qoray jabuuti wax lug ah kuma lahan arrinta fahad yaasiin ee duulimaadku waxaana arrintaasi ay ahayd mid muqdisho iyaduna laga diiday annaguna wax faragelina kuma hayno arrimaha soomaaliya dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa isaguna sheegay in dhammaanba rakaabkii saarnaa diyaaraddii turkish airways ee la sheegay inuu saaran yahay fahad yaasiin lagu celiyey dalka turkiga cilad farsamo awgood wuxuu intaasi ku daray in jabuuti ay garab taagan tahay mar walba walaalahood soomaaliya marnaba aysan iyaguna faragelin ku haynin arrimaha gudaha ee soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraysay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay taasoo keentay in laga dareemo guud ahaanba waddamada dariska iyo caalamka intiisa badan